oo wasaaraddii maaliyaddu aysan ka fakarayn waxay ka fakaraysaa inay lacag badan soo xareeyeen laakiin canshuurta qofka la saarayo canshuur xaqa ma tahay aan marnaba ka fakarin marka go-aanka la gaaraayo canshuurta lagu qaadayana aan marnaba dadka laga qaadayo wax kale aysan ku lahayn oo go-aanada marka la gaaraya isleedaha waa suuqa madooba go-aanka lagu gaaro wasiirku wuxuu waxaa xaq loogu leeyahay qofka uu xukumaayo canshuurta ka qaadayo qofka taajirka ah oo lacagta badan haysto faa'iidada badan haysta na inuu canshuurta u badiyo dadka masaakiinta oo ilmuhooda kursanaya inuu canshuurta ka dhigo in yacni hal garaam oo dahaba la yidhahdo one point seven dollar ah yacni sida annaga warbixinta lagu soo gaartay weli waa kuraad joognaa ha laga qaado ama wax aada u qaaliyo waddamada kale marka loo kumbeer gareeyo maaragtay in laga qaado wax aada u adag